Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa xoolo nool-nool oo loogu talagalay dhaqasho u qaybisay qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo, gaar ahaan Niyuu Qaamqaam iyo sidoo kaleeto Niyuu Ceel Jaalle kuwaas oo horey xoolahoodii uga waayay abaarihii soo laalaabtay ee dalka ku dhuftay iyo sidoo kaleeto masiibadii El Niño iyana dalka ku dhufatay dhammaadkii sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Jubbaland, Cabdulaahi Cali Faarax ayaa ka warbixiyay xoolaha ay wasaaraddu ku wareejisay barakacayaasha waqooyiga Kismaayo iyo waxa ay uga gol leeyihiin.
halkan waxaan u nimid inaan ka samayno xoolo qaybin ee deegaanka new qaamqaam iyo deegaanka kale ah new ceel jaalle Een, xoolahana ugu talagalnay inay wax ka bedelaan dhaqaalaha dadka danyarta ay halka degan ee idpska qaxootiga ah Een, in badanna waan samaynay in badanna waan samayn doonaa Een, waxaanu dadka kula daarmaynaa dadka xoolaha aan siinay inay xoolaha dhaqdaan ka faa'iidaystaan Ee, wasaaradduna waxay samayn doontaa kormeer Ee, waan u daaweyn doonaa hadda waan saaka waan daaweynay Ee, laakiin mustaqbalkana waan daaweyn doonaa waan tallaali doonaa Een, waxaan ku borrinaynaa ee, maamulka halkan ee, iyo deegaanka iyo wasaaraddu inay si dhow u wada shaqeeyaan si xoolahaasi ay dadka u dhaqdaan oo ka mamnuuca inay la gato laakiin ay tahay inay dhaqdaan oo xoolo loogu talagalay dhaqasho loogu talagalay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyay dadaallo xoogan ku bixinaysay sidii dadka barakacayaasha ah ee horey u ahaa xoolo dhaqatada islamarkaana xoolahoodii ku waayay roobabkii iyo sidoo kaleeto abaarihii ay dalka ku dhuftay ay u gaarsiin lahayd xoolo noolnool si kor loogu qaado dhaqashada xoolaha nool maadaama ay xooluhu yihiin il dhaqaale oo wadanka muhiim u ah